بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله waxaan rabaa inaan idin siino qiimayn horudhaca marka koobaad waxaan rabaa inaan mahad u jeediyo hoteelka dayax iyo sida ay difaaca u galeen hoteelka dayax ciidanka joogay waxay suurtogeliyeen inaysan al-shabaab gudaha hoteelkaysa soo gelin taasna waxay keentay inay ku badbaadaan dadkii siyaasiyiinta ahaa dadkii xildhibaanada ahaa oo hoteelka deganaa dhammaantood in wax dhiba dhaawac ama dhimasho aysan soo gaarin marka xiga waxaan rabaa inaan sidaas si lamida aan ugu mahad celiyo ciidamada amniga nabad sugidii iyo booliiska labadaba gurmadkii ay u sameeyeen iyo sidii ay dhaqsaa wabsiiska ahaa oo hal saac wax ka yara ay ku soo gebagabeeyeen dhammaan dadkii soo weeraray oo hoteelka ma aysan soo gelin laakiin bannaanka hoteelka gadaashiisa guryo ah ku dhuumaalaysanayay sida ay u dileen oo ahaa afar qofood shabaabka la dilay waa afar qofood waxaan aad uga xumahay runtii wiilashaas yaryar oo shabaabka ah oo meesha lagu dilay inay ahaayeen wiilal aad u da'yar da'dooda lagu qiyaasay ilaa labaatan jir wax ka yar waa wiilal soomaaliyeed la marin habaabiyey fikir qaldan la geliyey dadka gelinaayo dad waaweyn ah oo sheeganayo culummo ah ay mas-uul ka yihiin maran habaabintaas ay ku sameeyeen wiilashaas waa wiilashaynii waa ogtihiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya inuu u fidiyey cafis ama amnesty cid walba oo shabaab ku jirto oo ka soo baxayso oo fikirkooda wax ka beddelay in la soo dhowaynaayo oo dhaqan celin loo samaynaayo marka ugu horraysa waxaan rabaa in idiin sheego wiilashaas wiilal runtii ilmahayni oo kaleeto ah wiilashayna ah la marin habaabiyey inay ahaayeen marka xigto waxaan rabaa guud ahaan siday waxu jiraan in idiin sheego laba baabuur ayay ahaayeen baabuurka koowaad wuxuu ahaa baabuur dhayno ah oo dhuxul waday albaabka hoteelka ayuu soo galay lagu soo qarxiyey waxaa jiray asagana sidaa mid lamida baabuur nooha ah oo ay saarnaayeen ilaa afar qofood isku daya hoteelka inay gudaha soo galeen laakiin ay u suurtoobi weyse inay soo galaan intaas ka dibna guri hoteelka gadaashiisa ah galay mahaddaas sidaan hore ugu soo sheegay waxaa iska leh labada ciidamada amniga iyo ciidanka hoteelka ilaalinaya oo difaacooda uu ahaa difaacii aan mar walba u sheegayna hoteelada inay galaan laba difaac inay samaystaan marka dhimashada iyo dhaawacaan rabaa inaan wax ka yidhaahdo ciidamada amniga waxaa kaga dhintay saddex qofood nin boliis ah iyo laba ciidamada niisa ah ayagana waxay ahaayeen dad mujaahidiin ah oo ilaahay dartiis u dhintay ilahay waxaan ka rajaynaynaa inuu jannata firdows uu geeyo waxaa kaloo ka dhaawacmay ciidamada amniga shan qofood oo ciidamada niisa ah iyo saddex qofood oo ciidanka boliiska ah sidaas si la mid ah shacabka waa la socotaan baabuurkii markuu soo galay qaraxa waday qaraxa albaabka oo hoteelka bannaankiisa laamiga makal mukarama maqaayad ku taallay iyo dhaawac dad shacaba ay joogeen dhaawac buu u geystay ilaa ay hadda inta aan hayno oo aan isbitaalladii ay noo soo gudbiyeen waa toban qofood oo dhimasho ah dhaawaca labada hosbitaal ee madiina iyo daarushifar la geeyey marka laysku darana waa konton iyo kow qofood oo dhaawaca wixii faahfaahina oo intaas ka dambeeyana gadaalaan ka soo sheegaynaa laakiin sida xaqiiqda oo hadda markaan qiimayn iyo assessment la sameeyey dhinac walba laga sameeyey waa intaas intaasaan rabaa inaan idinla wadaago waxaan mararka qaarkood waxaa la yidhahdaa howlgalkii oo aan soo gabagaboobin aan ku aragnaa social mediaha warar laisla dhinac maraayo waxaan rabnaa social mediaha iyo raadiyayaasha iyo dadka ka shaqeeyo oo maxaa la dhahaa telefishinada inay xaqiijinta sugaan ilaa wax walba laga xaqiijinayo oo hay-adaha amniga hay-adaha ay khusayso inay siday wax u jiran soo gudbiyaan inay sugaan oo aysan ku degdegin ayagana aysan u ekaanin dad warkooda mar walba la beensado marka waxaan rabnaa inaan intaas aan ku soo gabagabeeyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan rabaa inaan u mahad celiyo labada taliya taliya taliyaha nabad sugidda iyo taliyaha ciidanka booliiska oo runtii qayb weyn ka geysay keentay in dhibka maanta jiray uusan intaa dhacday oo aan ogna uusan ka badanin dadaal dheeraada iyo iskudabaridda ay sameeyeen ciidamana ay uga dhinteen meeshaas waxaa kaleetoo jira dad badan oo ciidanka ka mida oo runtii difaacay hoteelka dadkiini siyaasiyiinta ahaana si nabada ku soo wada saara ayagana waa u wada mahad celinaynaa intaasaan rabaa inaan kusoo koobo waa mahadsantiin
Thank you.